gudoomiyaha xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar cusmaan xuseen cumar ayaa soo saaray amaro adag oo ku wajahan nadaafadda guud ee deegaanka gaar ahaan arrinta la xiriirta qashin qubka aan habbooneyn baaqaani ayaa si gaar ah diiradda u saaraya in shacabka laga reebo shubidda qashinka meelaha danta guud sida wadooyinka gaarka suuqyada iyo goobaha bulshada ay si wadajir ah u isticmaasho gudoomiyaha xaafadda hantowadaag ayaa sheegay in maamulka xaafadda uu ka go-an yahay sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda iyo bilicda magaalada taasoo oo sheegay inay si toosa u saameyn karto caafimaadka bulshada iyo horumarka deegaanka wuxuuna si cad u sheegay in cid kasta oo lagu arko iyada oo qashin ku shubaysa meel aan lagu talagelin dadka ku dega oo ka yimaada suuqa hantowadaagga ka soo qaada qashinka ee xaruntaan keena xaruntaan ogaada waa xaruntiinnii waa dadkiinnii waa dalkiinnii ka dhaaf maalin walba wasaqda kusoo buraysaan waxaadi garabnaa marka intaas waana waaye annaga qaataano iyo aad muslimka lagu dhibaataynin nijaastaas cunugaada kasoo baxayso meel fiican geyso dhibaatayn kala daba joogto waxaa keenaya habaarka la habaarayo ha laga dhaafo ummadda yaan lagu dhibaataynin nin miskiin oo masaajid u socda yaan lagu dhibaataynin qof waayeel miskiin oo ama ama mooto lagu cararayo yaan lagu dhibaataynin qashin dambe cidda meesha lagu helo ayadoo ku shubayso ama nin usoo dhiib ama cunug usoo dhiib ama naag waa lasoo dhiib adigana sidoo kale lagu ciqaaba waa la qabanaya qofkaas guriga
laga qaadi doono tallaabo sharci waafaqsan baaqaani ayaa qayb ka ah dadaalo ballaaran oo maamulka degmada jowhar uu wado si loo xoojiyo nadaafadda loogana hortago dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha qashaqobka aan nidaamsanayn